shacabka ka dhaqan tuulooyinka sabca jasiira iyo fiidow oo hoos ku oyaan degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba wajahday xaalad adag dhinig nolole kulid markiyo waayana adeegyada aasaasiga sida caafimaadka walabarashada biyo raashinka kuliyad markii iyo kananagadeenna colaado iyo fatahaado saameyn taas oo sababtay intii shacabku dareemaan culays dhiniga nolole waxaana ku mid ah shacabka oo shirjiraay qabdeen degmada jowhar iyo weliba iyo maamulka hirshabeelle iyo dowladda dhexe iyo hay-adaha aan ka baaqina in gurmud allahladera iyo in la hirgeliya adeegyadii oon baahayna maadaama deegaanadaas oon ku jarna wal adeeg bulshee marka waxaan rabnaa ii sheeg in wax badan noola qabto daawa la-aan waxbarasho la-aan cuno la-aan culays badanaa agtayna yaallo marka intaas in waxnaa laga qabtaan rabnaa marka waxaan rabnaa intaasna waxaan u sheegaynaa nimanka mas-uuliyadda oo gobolka shabeellaha hadda afar bilooday maroweysaa laakiin hadda haddana wii waa biikana xili dheeradaa la galay marka walaalahayn oo maamulka ugu horeeyo hay-adaha samafalka ah xaggayna waa inay soo dayaan oo ummaddaas ninkii uu danqan karo mataqaanaa muxuu ahay wax soo saaray leedahay sabca jasiira dhaqaalay keentaa wadanka cashuura ay soo gelisaa haddana indhahee waa laga tiri agga indhaha maamulka uma jeedo hadday wax la keena mahadaya la keena hala leeyahay bes marka intaas waxaan uga codsanaynaa maamulka inay ogaadaan mataqaana ay waxna soo gaaraan nama soo gaaraan hadda kadib waxaan jecelnahay inaba isku fillaanaba maadaama aan wax soo saar leenahay sabca jasiira waxay ku jirtaa meel laga bixi karin doon aluu gudbay ilma yaryar albuu safri yahay waxaan jecelnaa haddise ilaahay idmo ilaaha wax dhiibka iska leh waxaan ka codsaynaa hay-adda gobolka shabeellaha dhexe cali xuseen guudlaabe inay si deg deg amarkan oo sabca jasiira meeshaan la iloobi dhirmaanyada kaajada hooy la-aanta oo la iloobi waxaan ka codsanaynay uqaal culumo dhalinyaro inta oo hay-adda daba socota waxaan ka codsanaynay unakoo sabca jasiira si deg deg e warkaan meehan ku sheegna inna laga soo gaaro haddii bishaan gudaheedna laga soo gaaro xaaladayna halis ay ku sugan tahay waxaan u baahannahay inay naga soo gaaraan boqooshinkaas xataa ay nagu taliyaan ay naga xiraan ishag dalagii oo nagu baxayay waa go-ay hadda haddan inaan beerano aan rabnaay meeshiina waa furun tahay waxaan u baahnay si dhaqsi inay naga soo gaaraan waxaa ku tiri daawo mahaashano daryeel kale mahaashano waxaan ku tiri kiyada sukor maanta waxaan ka toohinay garabkaa lagu geeyahay biyo meel la mara ma leh waxaan ka toohinay afartan kunaan ka toohinay liitar sariir waxaan ka toohinay konton waxaas waxaa keenay go-doonka maanta meesha ka dhacay marka intaas waxaan rabnaay annana laga soo gaaro